ururka al-shabaab waxaa saldhigyadooda ciidan iyo xarumahooda tababaradaba ku socdo weeraro bilihii u dambeeyey lagu bartilmaameedsanayay saraakiishooda ciidanka iyo sidoo kale maleeshiyadooda dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa u arka intani ay saldhig u tahay in al-shabaab awoodoodii mukhaabaraadka ay isdhintay iyo suurtagal ahaanshiyaha in dowladda iyo amisoomba ay ku dhex yeelan karaan al-shabaab xubno iyaga uga soo basaasa cabdiraxmaan sahal waxa uu madax ka yahay hay-adda irshaad ee ka jirta magaalada muqdisho oo ah hay-ad cilmi baarisa wuxuu qabaa in weerarada ka dhanka al-shabaab ay jiraan sababo fududaynaya khilaafaad gudaha hadda ka bilowday oo runtii la isweydiinayo khasaarihii puntland oo kale dagaalada isdabajooga ee habeenkii lagu qaadayo yaa mas-uulka ahaa myaa asaan miyaa la dhexgalay maxaa maxaa loo ogaaday meela ku dhimaalesanayeen khilaafaad baa hadda taagan marka taa taa waxay keenaysaa marka in dadka hadda al-shabaab uxiisa qaba ee maamulhaya xaaliyan inay hadda iswediyaan war maamulkii waa wa waa isbedelay waa kharimay waa dib loogu noqdo haddii marka ay diri lahayd hadday diri lahayd tusaale ahaan la xisaabtan iyo iyo maamul waagayaan wax isweydiinaya haddii maanta jira al-shabaab gudahooda rag badan ayaa magaranaysaa xasida dhigi lahay oo shaqada laa qaadi lahaa xataa axmed geli lafso ma sii hayaan hadda waa laga bedeli lahaa qofkay raadsan lahaayeen weerarkii ugu saameynta badnaa ee al-shabaab rag looga laayo waxa uu ka dhacay deegaanka raso ee gobolka hiiraan halkaasi oo ahayd saldhiggii uu maraykanku ku ganay duqeyn gantaala waxaana xusid mudan in sidoo kale duqeyn noocaas oo kale ah al-shabaab lagula beegsaday deegaanada owdheegle oo shabeellada hoose ah cabdidhoore iyo cabdila biroole oo jubbada hoose ah dhinaca galbeed magaalada kismaayo iyo kii ugu dambeeyey ee toddobaadkan yoontay duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo al-shabaab lagu ganay haddaba taasi falcelinteeda ayaa al-shabaab iyaguna waxa ay weerar ku yihiin dowladda iyo ciidamada caawinaya ee ka socda howlgalka midooda afrika ee amisom weerarkii ugu weynaa uguna saameynta badnaa oo ay al-shabaab geysato laba iyo tobankii bilood ee ugu dambeeyey waxa ay ku qaadeen xarumo ciidan oo ay kala wareegeen ciidamada amisom qaarkood kuwoodii ugu xusida mudnaa waxay ahaayeen weeraradii leego yaaqbariweyne afgooye marko iyo kii ugu dambeeyey ee bishii janawari shan iyo tobankeedii saldhiggii ugu weynaayay ciidamada kenya ay ku lahaayeen magaalada ceelcaddo ay aroor ku qaadeen al-shabaab weerar markaasi oo la sheegay tiro aad uga badan boqol askari oo kenyaana in lagu dilay halkaasi cabdiraxmaan sahal waxa uu qabaa in al-shabaab ay bedeleen qidadoodii dagaalka tan iyo markii uu hogaamiye u noqday axmed diiriye taasina ay sabab u tahay weerarada isdabajooga ah ee ay kooxdu geysanayaan gaar ahaana kuwa falalka qarxinta ah zahra waa san sheegtay waxaa la dhihi karaa intii uu hadda talada la wareegay axmed diriye ama cabdikariim oo abu cubayda kulidiisa lagu magacaabo intuu la wareegay siyaafidiya dagaalka waa bedelay wuxuna ku bedelay dagaal kafool kafool aha in uu isku niidaamiyo oo askartiisa iyo afraaddiisa iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab inuu u carbiyo kadibna ay dagaal kafool kafoolaha ay galaan waana istaraatiijiyad kasoo horjeedaa dagaalka ay qaataan jabhadaha badanaa ku dagaalama ku dhufo ka dhaqaaq taas marka keentay in dagaalo inay galaan oo labadii laba kun iyo shantii markii dib lagu noqdo leegoo kale iyo janaale iyo tii hadda ugu dambeysay oo ceelaadhe dowladdu waxa ay dib uga soo noqotay deegaano ay al-shabaab kala wareegtay kuwoodii xusida mudnaana waxa ay ahaayeen kuwo ku yaala gobolka shabeellada hoose kadib markii sida la sheegay ciidamadu ay waayeen mushaaraadkoodii haddaba maxaa saldhig u ah in al-shabaab ay dowladda ka adkaan weydo iyadoo weeraro xoogganna ay ku hayaan islamarkaasina ay caawinayaan ciidamo ka socda beesha caalamka oo cududoodu ay tahay kuwa midooda afrika ee amisom wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar ayaa qaba inay jiraan caqabada haysta dowladda iyo ciidankaba waxyaabo badan oo caqabado badan oo dowladda haysta ayaa jiro caqabadahaas ay ugu weyn tahay mar haddii laga hadlayo amni iyo la dagaalana aad bixiso waxaa u baahan tahay resource aad u badan resourcekii loogu talagalay lagaga saari lahaa dowladda soomaaliya gacanteeda kuma jiraan runtii ama ha noqoto rasaas ha noqoto hadda waxaa arkaysaa badanaa marka howlgallada ay wada samaynayaan ciidamada militariga iyo ciidamada amisom ciidamada militariga ayagoo diyaar u ah inay dagaalka sii wadaan ayaysan mararka qaarkood u joogin sababtoo ah rasaasi baa ka go- ka go-da badanaa oo waxay noqonaysaa in yani rasaas la weydiisto amisom oo gadaal looga keeno ama la yidhaahda ma hayno rasaasi nafsida oo ay yani hakad uu galo dagaalka kaas waa mid midda kaleetana waxa waa de dagaalku wuxuu u baahan yahay ma aha dagaal military keliya ma aha runtii waxaa lagaga guulaysan karaa shabaab iyadoo dhinac walba lagala dagaalamo dhinaca fakirka iyagoo lagala dagaalamo cid walbo yani faham caqliyan leh oo waxbaa garan yani waa ujeedaa yani cunug iyo hooyadiis iyo in la dilo inaysan diinta aysan banaynin wa wa waa loogaha marka waxaa loo baahan yahay dagaalka inuu ahaado mid yani fakirkana lagula dagaalamayo military ahaana lagula dagaalamayo labadaba haddaba ma la isdhihi karaa lama filanayo in dawladdu ay ka adkaato al-shabaab mar kale su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka amniga wuxuuna ku jawaabay sida tan maya maya runtii waxaan aaminsanahay sida kale inay tahay al-shabaab yani dhaawac ugu badan iyo dhibka ugu badan ila bishii hadda lasoo dhaafay inuu gaaro ilaa lix boqol oo qofood in laga dilay in ka badan laba boqol oo qofoodna laga haayo waxay gudaha dawladdu ay gaaraysa badana lama fiidiyo dawladdu sida al-shabaab oo kaleeto uma dhaqmi karto oo yani al-shabaab waxaa ku filan hal maqaayad oo shacaba oo ay wax ka geystaan ayaa yani ayaga u ah mooraalkooda kor u qaaday laakiin dawladda waxaa laga yaabaa sagaashan iyo sagaal guul inay gaaraan halkaas mar laakiin dadka ay u jeedaan oo guuldarrada halkaas mar oo shacabka lala beegsaday keliya in la arkaa laga yaabaa laakiin runtii xaqiiqda arrinka saas ma aha xaqiiqda waxay tahay yani shabaab dhibka ku dhacay iyo jabka maanta soo wajahay weliga weligood sooma uusan wajhin waxa keliya oo loo baahan yahay waxa waay receptionka noocaas oo kaleeta ama fikirka dareenka noocaas oo kaleeta mujtamaca soomaaliyeed inay iska saaraan oo la tusiyo yani inuu jabay shabaab in la sababta amniga nuskiis waxaa la yidhahdaa waa perception waa dareenka dadku ay qabaan haddii dadku ay qabaan cabsi hadday soo gashana amni xuma meesha imaanaysa genaraal cali xaashi baraale waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa uu ku doodayaa in hoggaanka dhaqanka loo maro al-shabaab si markaasi loo kala daadiyo inay yeeshaan awood ciidan amaba ay qortaan carruur yaryar oo ay maskaxda kaxadaan sida uu yidhi dagaalka al-shabaab lagula jiro haddii sida uu ugu faa'iidada badan ama ugu aqoonta badan ama ugu farsamada badan loo adeegsado waxaan is leeyahay muddo gaaban waa laga guulgaari karaa waxaan saas u leeyahay waxaa weeye shabaab waxaa weeye muruq iyo maskax weeye inta maskaxdaa waa inta ugu tirada yar waa inta aan isi soo dhiibin waa inta aan isqarxin waa inta aan la dilin ee dhuumashada iyo ilaalinta badan ku jira inta dhibaatada wadaana waa dhalinta yaryarkaa ee da'yartaa ee maskaxda laga qabsaday waxaan is leeyahay marka maskaxdoodu waxay go'doon noqon kartaa marka muruqa ay adeegsanhayaan muruqa ay adeegsanhayaan tala la siiyo tala soomaaliyeed la siiyo taasoo loo marayo laba wado waddada hore oo ah dadka dhaqanka dadka dhaqanka oo qabaa'ilka dhaqanka ayaa hogaamiya ee ay dhallinyaradoodu ay ku milmeen nimankaas ayaga ah in ay maxaan ku yidhaha door weyn ka qaataan haddaba dawladdu ma leedahay qorsho dhow oo noocaasiya mar kale wasiirka cabdirasaaq cumar ayaa ka hadlaya wallahi qosh qorshaha de qorsho dhowna waa jira qorshaha dhow de waa sidii yani meel walba ay joogaan dhinaca militariga wax looga qaadi lahaa oo loo jebin lahaa al-shabaab waa qorshe qorshaha dheerna waxa waaye de in laisku diro labadaba yani complete dismantlement waxa la yidhahdo ama ayaga dhanba organizationka dhan in la baabi'iyo taasna waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay resource way u baahan tahay waxay u baahan tahay in lagala dagaalamo dhinaca fikirka waxay u baahan tahay wacyigelin waxay u baahan tahay probaganda badan in la sameeyo waxay u baahan tahay shacabka inuu ka qayb qaato dagaalka haddii laakiin shacabka ay u arkaan dagaalkan inuu yahay dagaal dawladda ay ku jirto ama dagaal hay-adaha amniga keliya ay inay qabtaan ay tahay waa waa waa wa waa khaldan tahay arrinkaas arrin khaldan waaye waana dagaal shacabka soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan ay tahay dagaalkan aad arkayso oo xadjirnimada ah adduunka dhan ayaa dagaal kula jira wakhtiga haatan ee la joogo waxaa al-shabaab qudhooda ay u muuqdaan inay ku waayayaan dhallinyaro fara badan deegaano dagaallo ay ku qaadaan oo aad u kala duduwan masaafo ahaan kii ugu dambeeyey ayaa waxaa xusid mudan in maamullada puntland iyo galmudug ay ku qaadeen weerar dhallinyaro yaryar ay ka soo muuqdeen shaashadaha markii la sheegay maxaabiis al-shabaab oo la qabtay inay yihiin haddaba maxay taasi u dhimi kartaa ururka waa kan mar kale cabdiraxmaan sahal kolley guulo way ka gaarayaan laakiin markii la fiiriyo waktiga dheer waa arrin oo usoo jiidaysa dhibaato weyn jabhaad kusoo jiidaysa maxaa yeelay waxaa kaga baxaya dhaqaalo fara badan waxaa kaga baxaya ciidamo nukhbo ah oo runtii ay aad u diyaariyeen baa meesha kaga tegahaya waxayna markaa noqonaysaa marka dambe markii dhowr dagaal ay fuliyaan in markaa la waayo ciidamo sidii sidii kale u tababaran in la helo oo markaas ay noqonayso ciidamo aan carbisnayn oo dhalinyaro u badan oo carruur u badan in markaa la diyaariyo kadibna lagu daadiyo sidii puntland oo kale oo puntland markaas waa loo jeeday wixii wadaainta loosoo bandhigay taas waxay waxaa ka dhalatay marka in ciidamadii la waayey xulkaha ay ku dagaalami jireen taa marka waxa weeyaan waa istiraatiijiya cusub waxaa la dhihi karaa waa arrin khatar ku ah al-shabaab jiritaankooda ama jiritaankooda mustaqbalka markii la fiirinayo analyse ahaan caskariyan markii la fiirinayo laga faaloonayo jabhahada kaafka u dagaalamaan al-shabaab ayaa ahaa unug ka mida midoogii maxaakiimta islaamiga ee koonfurta soomaaliya maamulkooda uu ku baahay horaantii sanadkii labadii kun iyo lixdii al-shabaab waxa ay ku dhex jireen maxaakiimta islaamiga laakiinse waxay ahaayeen koox gaara oo leh fikir ka ad adag kan maxaakiimta kana xag jira waxa ayna lahaayeen hogaamiyahoodii gaarka ahaa sidoo kalena waxa ay sheeda unugyo unugyo iyo gobollo gobollo ayagoo ay iskala socon jireen axmed maxamuud carab waxa uu ka mid ahaa midoogii maxaakiimta qeybtoodii raaskaamboni haatanse waa afhayeenka hay-adaha amniga ee jubbaland khadka telefoonka ayaan isna ku weydiiyey soo ifbixistii midoogii maxaakiimta iyo sida al-shabaab ay uga soo baxeen waagii isagoo maxaakimka islaamiya ay soo aas-aasmin maxaakiimtii way jireen nimanka ayaga ahaa si si hooseen iskugu xirnaayeen dadkii u fadhiyey muqdisho waxaa kamid ahaa aadan xaashi cirow ibraahim xaajaama amiicaad sheekh mukhtaar meel la baxay oo sheekha aheer oo dhihi jiray abu zubayr oo hadda ninka dhigta ah ayaga hayn jiray zubayda ba hayn jiray caraale group noocaasay ahayey nimanka iyaga aw masuur dogow markii dambe oo maxaakiimtii labada kun iyo lixdii oo kooxdii nimankii ahaa hogaamiye kooxeedyada muqdisho lagula dagaalamay maxaakiimta marka waxaa hogaaminayay oo u ahaa gudoomiye sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore kabacdi nimankii maxaakiimtii jirtay waxay dhisteen waxa la dhaho idaara taxta idaara waxa la dhaho maxaakiimtii dalada guud ee maxaakiimtii hoos ay kasoo dhisteen idaara waaye gaar u ah waana kooxdii waa magaca meeshaas waaye qaab waxay ahaa salaaxudiin mucasarkii salaaxudiin oo lafihii talyaaniga meesha laga bixiyo aadan xashaceer uu ka bixiyo gruubkiisii mucasar ka dhigteen niman waxay ahaayeen gaar u ah maxaakiimta gaarka ka ah isku dhex qarinaya maxaakiimtii dad aniga iyo gruub waan garanayna nimankan inay ahaayeen manhajkooda manhajka khawaarijta uu ahaa waa gartay waa dareemayna hadafkooda wuxuu hadafkooda wuxuu ahaa waan dareemeynay laakiin waxay ahaayeen niman isku dhex karnaya mujtamaca soomaaliyeed iyo midoogii maxaaka inkastoo ay jirto sanadihii u dambeeyey soo ifbixista khilaafka u dhexeeya madaxda al-shabaab kala aragti duwanaanshiyahooda iyo sidoo kale maleeshiyada oo si gooni gooniya u kala raacday saraakiisha haddana waxaa jira in kooxda dhexdeeda weli habdhismeedkeeda xagga ciidanka iyo amar kala qaadashada uu weli jiro mar kale axmed maxamuud waxa uu sharaxayaa sida al-shabaab weli ay u nool yihiin ciidankooda waxaa waaye waxay la baxeen amniyaad kuwa kuway u bixiyeen fursaan kuway u bixiyeen xisbo kuway u bixiyeen katiibatu abu zubayr doorkaas noocay kala duwan yihiin saasayna u kala dhisan yihin ma garat katiibatu abu zubayr maxay qabtaan maxay sii katiibatu abu zubayr waxay yihiin kuwa isqarxiyo hoteelada galaan meelaha dowladda ama dowladaha xaqiisadooda kuwa isku qarxiyo intuu dhinteena aasaaseen katiibatu abu zubayr ninkii axmed cabdigodan ahaa intuu dhintay ayay aasaaseen asagana ugu magac dareen magacaasna waxay siiyeen katiibatu abu zubayr waa niman naftooda halligo waa niman jiritaankooda iyo mustaqbalkooda baabi'inayo nimanka ayaga la baxay katiibatu abu zubayr dadka wax ka faallooda ayaa qaba aragtida ah in al-shabaab laga adkaado ay u muuqan karto rajo fog marka la eego weerarada joogtada ah ee ay geysanayaan iyo dhulka miyiga ah oo ay ku sii fidayaan haddana waxaan la dhayeelsan karin in kooxda awoodoodii ay dhantaalantay markii ay gacantooda si isdaba jooga uga baxeen magaalooyin ku yaala koonfurta soomaaliya oo qaarkood halbowlo dhaqaale u ahaa dhaqdhaqaaqyadooda dagaal ee ka dhanka ah amisom iyo dowladda